yani halka waxaan u arkaa bacdamaa lasoo guuray layskuna yimid markii qoladii loo soo deegaan raacay iyo qoladii soo deegaan raacday yihiin meeshiina laysku dagaalay halku wuxuu yahay in la helo awood saddexaad oo ka baxsan labadooda oo sida ciidanka militariga xoogga dalka soomaaliyeed iyaga hadda awood dhisan ah oo maamulka hoos jirin ah in la helo sidii hadda ka horba dhici jirtay oo ayaga labadaas maxaan ku dhaha guutooyinka hiiraan jooga iyo kuwa galgaduud jooga ay ku soo baxaan dadkaasna ay kala rabaan si amnigooda loo helo ayna kala celiyaan maamulkuna hirshabeelle iyo galmudugna ay ku taageereen intaas oy oy gacan deg dega ku siiyaan waxgarad iyo odayaal iyo waawaan hala goobiyo kadib hadambayda laakiin in ummadan la kala badbaadiyo oo la kala raro kadibna waawaan la galo oo wadahadal kadib la galo laakiin hadda iyagii dadki isdhex daadsan oo isdhex degelsan nina uu aaminsan yahay in lagu soo guuray lana dilay kuna uu aaminsan yahay meesha wax ku dilay inuu joogo oo maxaan ku rahdaa oo deegaan eebe oo ilaahay u keeno uu degan yahay shalana meesha muguu nabad yaha uu degi jiray haddii hadda ka guur la yiraana ay ula muuqato si khalada inay tahay nin soo roob raacay uu yahay galdarre laga yaabo u qaadan karo ani waxaan qabaa awood saddexaad inay timaado taas ayaana waxaan ka jeclaa lahay dowladda soomaaliya inay ka timaado oo ay dadkan iyaga mas-uulka oo ilaahay mas-uul uga dhiga ay badbaadiyaan oo shacabkooda kala badbaadiyaan oo meel kale aanay u jeesan
waa gartay taas waa xal marka adiga marka maadaama deegaan ahaan ceeljiqow ay kuu jirto shan iyo labaatan kilomitr maamulkaaga iyo odayaashaada wixii shalay dhacay ma iska waraysateen arrintaasi bal iska warqab wixii dhacay maadaama dad loo yimid oo deegaan ahaan loo yimid markii la yidhaahdo ma ka wada hadasheen
markii hore waa ka wada hadalnay intaan wax dhicin waxaan nidhi dadka waxgaradka waa u sheegnay maamulka galmudugna intii waxgaradka ah oo nimanka meesha jooga odayaasha ah oo galmudug waa kala hadalnay annagana mas-uuliyad anaa lahaa nasaareed oo dadkii loo soo guuraanahay in dadkaas loo dhimriyo oo deegaankaas roobkaa ilaahay kee aan lagu cadaadin waa ka wada hadla weynu isku ogeyn laakiin ayaan qaro boliis ma dhex joogo militarina ma dhex joogo dadkana haddaan maamul dhex joogin way isdilayaan oo iyaga la isaga dhex tego shalay inta isdilay aan la heshiisiin oo qorigii nin walba uu wato kii kale wato darteed wax dhacay dagaal annagu ma oranayno qolo heble ayaa dulmileed iyo qolo heblaa dulmileed ma oranayno laakiin dagaalaa dhacay dagaalkii dhibaato weyn oo geystay markuu geystay kii loo soo guuray oo loo yimid oo loosoo deegaan raac wuxuu aaminsan yahay in dulmi laga gala u aaminsan yahay kii soo deegaan raacna aaminsan yahay marka annagu saamayn raggii kale ma anaan wada hadlin siduu dagaalkan hadda u yimid maamulna ma la hadlin oo annaguna hadda labada maamul ma aynaan wada hadlin xaaladuna xaalad aada u kacsana waayo iminka mana hadda muuqato inta maamul hadda wuxuu qaban karaa inuu umbaan diro iyo mooye iyo iyo inuu yidhaahdo warxa halku yahay mooye hadda awood kiisu waa iska kooban tahay qolooyin kale oo dhinac kale ah oo dibwadayaaluhuna dhinac kale ka reebayaan ayaga laftooda qolo qolo walba ay iska waardoonayso oo dhanka xag ah waxa ka jira waad ogtaa maalidhaweed meesha lagu dagaalo waad ogtaa in lagu dagaalay meesha la yidhaaho meelii lagu dagaalo hadda meesha lagu dagaala aho way way way way ka sokaydaa oo marka dhinaca gulceel la yidhaaho dhagax yaala waa meesha lagu dagaalaya maalidhaweed waad ogeed iyo goolla goolle dabagal iyo wax kastoo iska dhici kara marka iyaga laftoodana uma fududo annagana nooma fududo inaan deg deg ay ku yimaadaan oo waxa ka qabtaan laakiin cidda awoodda maanta lahoo wax u dhisan yihin oo wax isku kor saaran yihin oo iya oran karta waxa waaye ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed oo xoog dhab u saarta